ka badan boqol iyo konton qoys oo ka barakacay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle ayaa gaaray deegaanka guri cadde ee gobolka hiiraan kuwaas oo isugu jiro xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa xilligan wajahaya xaalad bini'aadanimo gudoomiyaha deegaanka guri cadde ee gobolka hiiraan ayaa maamulka hir shabeelle iyo dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday in gargaar lala soo gaaro barakacyaasha ku sugan deegaanka guri cadde ee gobolka hiiraan
dhibaatadaas tuuladii ku dhacday markaannu soo baxno nimid meeshaan dadku wuxuu isugu jiray dad roon iyo dad liidan oo xooggood ku shaqaysatada dadkii liidanaayo xooggood ku shaqaysanaya shaqo waa waayeen awl wal isku dhex noolaay meeshaas wax noo yimid oo haayada ma jirin wax wax noo qabto cawbaada ma jirin meeshaan biyihii xaafka ilmihii shubana ku dhacay biyo ma aanaan helin webigu looma aroori karo biyaha ka soka dhiiqa ka sokayso biyo baxyada ka sokayso waayihii hore markay saanoo kale biyuhu soo baxan waa la heli jiray biyaha gurmadaa la heli jiray daawaa la heli jiray dad gurmadaa la heli jiray bacaa la heli jiray marakanaaca la heli jiray maanta wax soo gaaray ummaddan oo haba yaraatee ma jiraan hadda waxa ugu daran waxaa waaye dadkii waxaa waaye waxayba dadka baareed waxay jireenba raamshi maba haystaanba marakanaaca ma haystaan oo hadda waxaa waaye kanaaca waa joogtaa oo kanaaca maalintii ku cunaysaa biyo ma haystaan oo waxaa waaye biyihii waxay noqdeen marka dowladda waxaan ka codsanaynaa in ay si deg dega dadka ula soo gaarto dowladda dowlad goboleedka ahaa iyo federaalka ahaaba waxaan ka codsanaynaa dadkan il gaar loo fiiriyo afar biyobaxo oo noo gaar ah haddaan heerbacaad nahay madaxdaa ka markhaatiya gobolka joogto dhib ouna qabin tuulada magaalada ayna qabin anaga si gaara in biyo noo saameeyeen oo tuulooyinka ayna la qabin deegaanka guricadda ee gobolka hiiraan ayaa ka mid a deegaanada ay ku barakacaan dadka uu fatahaadda u geysto webiga shabeelle xiliyada uu fataho